bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hamiin fayla dhugunsid yaala ka dhowaada qodobada warkan hamiinamo ee idaacadda warsan siin hayta wafduu soo gaamiyayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo bowsige kaadeeray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya maamulka degmada tiyeeglow ee gobolka bakoolyo weybowse ku hadalay xaaladooginkada dambeeya ee degmada tiyeeglow qaraxan weybageeka ku dhiyay degmada wadajir ee gobolka banaadir wasaaradda walbarashada ee xukuumadda soomaaliya weybaya shaaciday xilligaiyo qaadasa imtixaanaadka dugsiyada sara dowladda federaalk soomaaliya ganacsatada jaadka oo heliis deerenga akhbaaraadka banaanka dhugunsidayaal weyba ku mid aha doorashada madaxtinimo faransiiska oo weli dareerta boqorka sacuudiga oo helkii ku qaaday wasiirkii shaqada iyo weliba afghanistan oo ombaroor deeqasi geedka askartii taalibaan leytiga
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinamo axad ewsan ignaha galahayta taarigdanaya ka eedanta labaati isedeeda bilo afaraad abriil sanadka lamada kuntum iyo toddobada waxaana soo bahayana qodobadii warkaan koobna haddana ka dhowaada yoogiyo bisanga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wafduu soo gaamiyaya weybageeka switzerland ka dhawaayay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya faahfaahinta warkaas way bandhighaye wariyagan muxudiin xasan maxamed xusne
maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku tago gobollada dalka tan iyo markii la doortay ayaa waxa uu ku soo gaaray magaalada baydhabo oo ah xarunta kumeel gaarka ee koonfur galbeed markii diyaaraddii madaxweynaha soocaga dhigatay garoonka diyaaradaha shaati gaduud ee magaalada baydhabo waxaa loo fidiyey rooga cas waxaana dhinacyada garoonka safaf dhaadheer ku galay wasiirada xildhibaanada koonfur galbeed odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidanka iyo boqolaal bulshada magaalada ah oo soo dhoweynta madaxweyne farmaajo ka qayb qaadanayay madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa si heer sare ah garoonka ugu soo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya gaadiid soo dhoweyn oo wafdiga loo diyaariyey ayaa ilaa madaxtooyada lagu galbiyey isagayo wafdigiisa oo ay qayb ka ahaayeen wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya wasiiradda caafimaadka wasiiradda gargaarka iyo masiibooyinka iyo xubno kale howl weyn oo ku yaala madaxtooyada ayaa boqolaal bulshadii soo dhoweysay madaxweynaha soomaaliya wafdigiisa waxaa kula hadlay madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ugu horeyn madaxweynaha koonfur galbeed ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa aad iyo aadaan u faraxsanahay madaxweynaha inuu boobasho noogu yimaado runtiina dadweynahan dadkan nabadda jecel dowladnimada jecel dadka degan gobolladan dowladnimadu aad ay u jecel yihiin qofkii dowladnimada jecelna mar walba madaxda waa jeclaana runtii si dowlad loo helo runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay madaxweyne adiga iyo wasiiradii dhammaanadaba soo dhowaada dhabaanadii gobolkan laga doortay oo dadkii madaxdii magaaladan waa kula socdaan duqii odaygii gobernatoraha magaaladan ka ah waa kula socdaa she-aadan iyo dadkii magaaladan soo xukumi jiray oo dadkan madaxdooda waa kula socdaan runtii dad badan oo hadda wax kula jooga magaaladan dadkii wax ka dhihi lahaa ah waxaan aaminsanahay wax magaaladan warbixinteeda oo kaa maqan ma jiraan laba gobernatoraha kula socoto oo magaaladan soo wada maamushay aarare madaxdeedia kula socoto runtii dad xogagaal ah oo wadankan siduu yahay iyo sidii loogu nool yahay iyo xaaladda ka jirto og ayaa kula socdaan waxaan rajaynaynaa dadkan baahida maanta ay qabaan oo ugu daran madaxweyne ay u ooman yihiin waa dowladnimo dowladnimadaasna waxay dareemi karaan maalintii jidka baydhabo inta baabuur karoolla inta ku qaataan ay xamar tagaan haddaysan baabuur karoolla baabuur kaloola intaysan qaatan haddaysan xamar tegin dadkan dowladnimadu shaki badan ay ka qabaayaan madaxweyne madaxweyne codsigeega ugu horreeyo oo anoo matalayo koonfur galbeed codkooda iyo ku hadlaayo in kuwan dowladiidka ah oo jidadka gooyey oo ummaddan u diiday socod iyo shaqo u diiday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ka hadlay sababta booqashadiisii ugu horreysay oo uu ku soo gaaray magaalada baydhabo waxa ay ka dhigan tahay iyo ujeeddooyinka booqashadiisa ay ku salaysan tahay runtii waxaan aada iyo aada ugu faraxsanayn kugu mahad celinayaa sida sharafta badan aada ii soo dhoweyseen weliba wakhti aada iyo aada u kulul oo saacado aada ii taagnaydeen bannaanka runtii waa si aada iyo aada ayaan idinkaga mahad celinayaa markaan maaha markii ugu horreysa aad igu soo dhoweyseen magaalada waxaad igu soo dhoweyseen madaxweynihii hore xasan sheekh markuu halkan idinkugu yimid isagoo runtii idinla tashanaya oo yidhi ra-isul wasaare noocee ah yaan idiin keenaa waxaad tidhaahdeen runtii waxay noqotay wax qalbigay ku haray ku haray oo ahaa farmaajo fadaane taasaa runtii keentay inaan idinku soo hormaro maxaa yeelay waa idin jeclahay waxaanad runtii aad u raadinaysaan siduu sheegay madaxweynaha khayr allah siiyo waxaad tihiin dad fiican waxaa taas caddaynaysa inaad dad fiican tihiin magaaladiina waxaa loogu yeedhaa baydhabo jannaay gudoomiyaha degmada tiyaglow ee gobolka bakool foodac diyoweyba uuse ku hadalay xaalada degmada tiyaglow qadka taleefankiyan ku waramay gudoomiyaga oo soo ka sugan degmada xudur idaacadda warsag ee magaalada baydhabo weyban uuse ku hadalay xaaladoogeyn kada dambeeyan ee degmada tiyaglowa gudoomiyaga weyba uuse sheegay inti degmada iyo deegaanada hooseedayan tiyaglow iyo ku jarta oo dalka shaboombiyoodka bilan gudaasha iyo gudoomiyaga sheegaynta degmada tiyaglow i deegaanada hooseedan iyo cudurka shubanbiyoodkan ka amuudeen daddeerayan lama boqol qonto iyo koo qof oona iska jaran dadayaala daacuunkii yaa ka dhigi magaaladii daafaheeda oo dhan dabadnaa ka dhimaday ilaa hadda tarakoobka lama boqol iyo konton iyo kow qofood yaa maroo hayaan tuulada oo sade tuulo yaryar oo laisku bidhan aragaw sagaalan ililan yaa ka dhimatay hurudda iyo meela araw dheema dhulkaas sagaalun ililanaa ka dhimatay biyooley toban iyo afar qofaa ka dhimatay markii lahaaska dadar ma-al degmada gudaasheed iyo daafaheeda may naqdeenaa lama boqol konton iyo kow qofood ayaa naqdeen guddoomiyagiyo dhinig kaleed ka sababay tirada badan ee dhimashada cudurkan shabambiyoodka sababay dhaqaatiir laanta ku jaarta degmada tiyaglow weybaan usi sheegay intii bulshada ka nool degmada tiyaglow iyo ubaahanyin gurmada degdeg ee tiyaglow hank oo kale mahaa marna may ubaahantaa bulshadaas degmada tiyaglow ka nool in lukukiya macnaase kale idinka gargaaro karo male in cadowga ka habsaday in lukukiya yaa codsadaan dhakhaatiirta yaa ka yar macnaa dhowr goobood beledkeed nafitis lama xiriirka oo dhan oo karantiil ah biyoley karantiil waaye hubada karantiil waaye markan dhakhaatiirta yaa ka yar dhakhaatiirtii oo daawaaye lahaytiyaa eed iyo eedan ka yar si kastaba haato a dalkaa ku weeri guddoomiyaga degmada tiyaglow ee gobolka bakool iyo weyba uuse kooyaya xeelo degmada tiyaglow iyo maamul hayaan ururka al-shabaab isla markaadna iyo adagta sidii bulshada ka nool degmada tiyaglow landeersi lahay gargaara wasaaradda walbarashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya weyba yeeshaaciday ama yeesheegday xilligii qaadasa imtixaanaadka dugsiyada sara waa kuma salax raage u faafahinta warkaasninhaya
wasiirka walbarashadii tacliinta sare ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan iyo walbis ku hadale warbaahinta waxaan isin sheegay intii dhammaan arda soomaaliyed iman fadhihaysad doonaan imtixaankii oo shahaadig ee dugsiyada sare kaasoo qaada doonta dowladda federaalka soomaaliya labaatanka meey wasiirkii saasoo kale tilmaamay intii imtixaanka isku dhii doona dhammaan gobollada dalka gobolka banaadir hirshabeelle jubbaland koonfur galbeed soomaaliya iyo galmudug cabdiraxmaan daahir cusmaan iyo walbas xusay intii inka badan labaatan saddex kun arday soomaaliyeed iyoan fadheeda doonaan imtixaankii dowladda oo dhiyahay labaatanka meey isla bilaadaad dareerta wasiirkii saasoo kale sheegay intii sanadkan useeyikan saddex oo dowladdiya qaadas imtixaan iyadoo maalin cusub ah aan rabnana inaan tallaabo horumarka xaggeeda loo qaado aan shaacino in imtixaankii dugsiga sare ee soomaaliya ee shahaadiga ahaa la qaadi doono labaatanka bisha may labada kun iyo toddobiyo tobanka taasi waa guul weyn waa sanadkii saddexaad oo imtixaanka iyadoo la qaadayo isagoo ah centralized aan samaynayno marka waxaa geli doona imtixaankaas dad arday ah oo tiradooda ay laeg tahay saddex iyo labaatan kun oo arday waxaa laga qaadi doonaa marka laga reebo labada region oo horay imtixaanka centralizedka u qaadaya muddo dheer afar dowlad goboleed iyo gobolka banaadir kuwaasoo ay ku jiraan galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo gobolka banaadir
codbixiyaalka faransiiskiyo geeg ka bilaaban dareerow kantiyong odayang madaxweynaga higa iyo ona subiinlan adkaayahay guud ahaan ammaanka dalkaasa ku dhowaad konton kun oo booliisa iyo todoba kun oo militariye iyo la jeeymeelo codbixinta ee faransiiska dhan siyo ammaankan sugan tun iyo kow musharaxyeen tartama hayta madaxtinimada dalkaas waybana wareega lamaad anguduba doone lamada anka-od ka badnaata doorashada geekadhiya hayta afar kumida musharaxiintaasiyee hadda muuqada hanka cadcad way banaayo shal iyana faranse fulan ousa hogaamiyaha xisbiga muxaafadkee marina leben oo hogaamiyahayta xisbiga nationalka ilama hogaamiyaal kala musharaxiintiyo waybayo afkaar shal duwan ku aaminsanyiin arrimo badan ooya kumid eta siyaasadda yurub muhaajiriinta i dhaqaalo ammaanka dalkaasyo sugillan adka ay kureed martii maalmo ku hor miilasku dhiy weerara ka dhaawacmeen booliis dalkaasa madaxweynaha afghanistan iyo ka dhawaaqay intigeeka oo ahad xayti maalin baroor diiqeen eta guud ahaan afghanistan taasoo yee ku-xusada hayan askartiyo taalibaanka ku weerartay saldhigyo in ku badan boqol askari oo afghanistan e iyo la ka deliyay amaba laka dhaaway weeraryo ururka taalibaan jumaadii ka qaadeen saldhigyo layin militariga dalkaas waybana sidaas xaqiijiday wasaaradda gaashaandhigga afghanistan dagaalkiiyo dhowr saacadood dareeri waybana uusa ku dhiyaya magaalo ka yaala gobolka waqooyi ee dalkaasa taalibaan yee salaadii jimco kureed waybaya bartilmaameed ka dhekatay dad markaas ha ku bahi masjidka yaala saldhigga iyo haano kaled oo ka sugnaaya maqaayadda waybana sidaas sheegana mas-uuliyiinta ama militariga dalkaasa bayaanyo ha saarayna ururka taalibaan waybayoo ka sheegadeena antiyo qaadeen weerar weerarka yoona sheegan antiyon adeegsadeen qof hanisnida qof qof isnidaameysiyo unku gudubaan difaacada miilan yaala ciidamada afghanistaana warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabana surankuhaninkaygii warkaan ashur ismaaciil axmed aasiin saarti waananta siinkula dareer siyaasi nagalalananki warkandhaaf warsan radio dot com yareedan ku fiirsada koran dhugunsidayaal isina kama haasantin dhugunsodowka warkan hamiinama